tobabarka ciidanka booliiska soomaaliyeed ee jenaraalka hiyeh ee magaalada caasimadda ee muqdisho kiis iskuul boliisiya ruux nafti horaa islamarkaana isku soo xidhay waxyaabaha qarxa iskuna soo kiisiyey ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa isku dhex qarxiyey ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya kuwaas oo u diyaar garoobayay dabaaldega munaasabadda labaatanka diseembar oo ku beegan maalinta aasaaska ciidanka booliiska soomaaliyeed sargaal ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya ayaa shabeelle u sheegay in afaafka hore ee barxadda xarunta janaraalkaahiye ee muqdisho oo xilligaasi ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya ruuxaasi isku dhex qarxiyey islamarkaana ruuxaasi damiciisa uu ahaa in uu dhexda uu ka galo ciidamada booliiska oo xilligaasi ku feelsanaa barxadda xarunta janaraalkaahiye ee muqdisho islamarkaana qaar ka mid a askarta ciidanka booliiska ay ka shakiyeen in ka badan toban iyo toddoba askari oo ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya ayaa ku geeriyootay halka tiri intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen sida shabeelle ay u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya waxaana dadka dhintay ku jira saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya xarakada al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxan ismidaaminta ee ka dhacay muqdisho iyadoona xarakada al-shabaab barahooda internetka ay ku baahiyeen in weerarkaasi ay ku dileen toddoba iyo labaatan ruux oo iskugu jira askar ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliya iyo sidoo kale saraakiishooda waxayna shabaabka ay sheegeen in mid ka mida dagaalyahanadooda uu fuliyey weerarkaasi ismidaaminta taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareeyagaas cabdiweli jaamac warsame gorod ayaa tacsi u diray eheladii ay ka geeriyoodeen askartii ku dhimatay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee saakay ka dhacay barxadda hore ee dugsiga tababarka ee janaraalkaahiye ee magaalada caasimadda ee muqdisho jenaraal gorod ayaa sheegay in ciidanka booliiska ay ka feejigan yihiin weerarada shabaab kaga yimaada magaalada caasimadda ee muqdisho maalmihii lasoo dhaafay waxay marti gelinaysay dilal qorshaysan qaraxyo lagu xirayey gawaarida nooca raaxada iyadoona su-aasha dad badan ay isweydiinayaan ay tahay sida ay ku suurta gashay in shakhsi ka tirsan al-shabaab oo xiran waxyaabaha qarxa in gudaha u galo oo xarun si weyn loo ilaaliyo oo ku taalla magaalada caasimadda ee muqdisho islamarkaana lagu tababaro ciidanka booliiska soomaaliyeed